aad ugu xumahay maanta in dowladgoboleedyadii oo dhan iyo maanta deeban u fadhiyaan iyo madaxweynihii qaranka iyo ra-iisul wasaarihiisa oo weli laga hadlayo amni amni aan xamar la sugaynin oo amni aan la sugaynin xamar iyo joor inta udhexayso amni aan la sugaynin hirshabelle wax ka dhacayo oo dhan waxaan u malaynaynaa ummadda soomaaliyeed maanta inay ogaato in waxaana ay yihiin mashruuc mashruucana raalli laga wadayahay haddii noqon lahaayeen dowladda dhexe iyo kuwa annaga aan matalnayn intaba waxaan wax loo dulqaadan kara maaha ilaa hadda un baa laleeyahay amniga amnigaan ka hadlayna baanuba shirir baa laysugu imaanaya intaasoo qarasha lagu bixinaya waxa laga soo saaraya murti murti baa laga soo saaraya ama waxaa laga saaraya comuni wax hirgelinayana male ummadaas wax u maqana male bilahan ba u maqana qalaa soomaaliya soomaaliya inay isku tashtaado waxaan waxaan wax loo dulqaadan kara maaha kolle anigu fikir ahaanteyda waxaan tiirsanahay waxa weye ummadan soomaaliya waa jiri jirtay soomaaliya dagaalaa ka dhacay soomaaliya dagaal sokeeyaa ka dhacay soomaaliya waxaan waa soo dhexgaleen xamar wixii ka dhaca waa loogaa dowladii sheekh shariif iyo xasan sheekh maxamuud adwiisa degmooyin baa la wada xoreeya laleeyahay maanta hir shabelle xor wada aha shabelle hadhaxaan xor wada ahayn hiiraanaan xor wada ahayn xamarka maanta la wada joogo ayaana xor wada ahayn dilalka qorshaysan oo maanta ka dhacayo caasimada ilaa hadda konton iyo afar ruux ee marayaana u jeednaa marka waxaani waxa weye waa wax anaga nagu weyn waddankaani waddan maanta occupation ku jiro waayo hadeena dowladda ha cadaysa ha tiraado anigu amnigaan ma sugi karna yidhahdo waxa ka sii daran shicibkaas oo maalin walba lagu laynayo xamar waxaa ka daran iyo nidaam qayaxan iyo amni qayaxan iyo amni meel loo socdo ilaa hadda looma jeedo soomaaliya ilaa haddana ku socota adduunyada ma jirto toddoba iyo labaatan sano kadib waddan sidaas sii ah waa yaabanahay ilaahi subxaana allahu tacala waa ka baryana waxa inuu naga dulqaado laakiin istiraatiijiyad cad ama hab cad oo waxa loo loogu hortegi karaa ma hayno runtii cidda kale kula xisaabtamayna waxa weye anagu maamul baan leenahay xukuumad baa bisan oo madaxweynaha ku-xigeen magaciisa golo wasiiraa bisan golo baarlamaanaa bisan annagu qorshooyin waan keennay in jidkaas hirshabeelle la furo jidka madaxweyne ilaa guubarka in la furo qorshaheeda waa la geeyey in ciidamo isku dafaa la geeyey ciidamo isku dafaa keliya lama rabo macawislooy qolo la yidhaha ayaa iyana maalinlawi loo galay moqokori wax dowladda ah aan ka hayno oo dhaqaala ah ama mushaaraada ama dawo ah ama emergency ah ama gaadiid ah midna ma jiro dowladdu waa nagu fiirsatay waana lagu fiirsaday waana wax aad loogu xumaado waay maanta in beedhabo lagu shiro oo axmed madoobe oo kismaayo keliya xukumo aan gobolkii saddexdii gobol ah sidii madaxweynaha uusan xukumin shariif xasan uusan wada xukumin intuu maanta degmooyinkaas iyo gobolada kale oo kulli ay ka maqan yihiin waa ayaan daro maxamed cabdiwaaro aas masarkiisa hirshabelle oo beledweyne iyo buulabirti iyo jalalabsi iyo jowhor waxaan ahayn uusan xukumin iyo dalcad waxa ku xaraarsan degmooyinka oo dhan kulligii waxaa weye ciidamadaas waxaa weye ma haystaan awoodna uma laha marka haddii ay aragti weyn oo midaysan oo mid soomaaliyeed oo aan loo imaan laakiin maalin walbaba in la yidhahdo madhab waa lagu shiraya oo shiraan waxba ka soo bixaynin oo lagu sii gumaadayo ummadda soomaaliyeed oo wax aada loogu xumaado